بsm الlah alxamdu لlah ثanaaء لlah ثuma الصlaaة والsalaam عlى rasuuli الlahi slى اllah عlyh وslم اllahuma أkhrijna min ظulmaati الwahmi وأkrimna bnuuri الfahmi واftx عlayna bmacrifaة الcilm wsahil lana abwaaba fadlika wanshur calayna min khaza'in raxmatika ya arxam الraaximiin rabi callimna minhu ma jahilna wadakirna minhu ma nasiina darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaatan iyo koowaad min suurati yuunus qaala allahu tacaala watlu calayhim naba'a nuuxin id qaala liqowmihi yaa qowmi in kaana kabura calaykum maqaamii wa tadkiirii biaayaati illaah facala allahi tawakaltu ilaa aakhiri laaya aayaadkan munaasabada ay la leeyihiin aayaadkii ka horreeyay waxaa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu soo sheegay dalaa-isha iyo adilada waaweyn oo tusinaysa ilaahay waxdaaniyadiisa ilaahay markuu soo sheegay wixii dhacay nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo gaaladii maka deganaa wixii dhex dhacay halkan ilaahay wuxuu sheegayaa ambiyadii qisooyinkoodii ambiyadii qeyb ka mid ah qisooyinkoodii ayaa la sheegayaa qisada marka la sheegaya iyo dhibaatadii ambiyadii hore soo mareen si nebiga loo dejiyo oo loogu tasliyeeyo oo loo qaboojiyo si oo ugu daydo kuwaas oo dhibtaa in lala wadaagay uu u ogaado waa loogu sheegaya markaa waxa uu la kulmayo dhibaatooyina waa la fududaanayaan haddii la yidhaahdo hawshaan awadid iyo towxiidka iyo diinka ambiyadii horeo waday dhibaatooyinkaas taa iyo taa iyo taasay la kulmi jireen markaa dhibaatadaas uu dareemayo way la fududaanaysaa halkan waxaa la sheegayaa oo ilaahay noo sheegayaa subxaanahu wa tacaalaa saddex qiso qisada koowaad waa qisatu nuux calayhi salaam nebiyullaahi nuux qisadiisi iyo qoomkiisii dhex dhacday nebi ilaahay cimriga u dheereeyey buu ahaa inta uu qoomkiisa u dhawaaqayay keliya baa sagaal boqol iyo konton sano ahayd oo diinka ugu yeeray alfu sana ilaa khamsiina caama kun konton laga jiray sagaal boqol iyo konton wey waa u caal waayo waa u maaro waaye ilaahay qoomkayga waa u yeeray leylan wa nahaara falam yazidhum ducaa'ii ilaa firaara ilaahay ou yeeridaan u yeeraya cararun bayba yaa ka sii qaadeen hoos kor iyo hoosba yaa waa ugu sheega waka qisada kale waxaa weeyaan waa qisatu muusa wa haaruun labadaa nebi oo walaalaha qisadoodii maca daaqiyati fircawn gaalkii weynaa ee fircoon ahaa iyo labadaa nebi wixii dhex maray qisada saddexaad oo aan qaadanayno waxaa weeye qisatu yuunus maca qowmi nebiyullaahi yuunus suuraddana loogu magac daray iyo qoomkiisi wixii dhex maray wa fii kulli qisatin qiso kasta oo qisooyinkan ka mid ah cibratun liman ictabar cibro weyn baa ugu sugan qofkii cibro qaadanahaya wa dikraa liman tadabbar waxaa ugu sugan xusuus iyo waano iyo wacdoon qofkii tadabburaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi watlu akri nabiyullaahi maxamedo calayka asalaatu wasalaam calayhim kuwan dushooda gaaladan hadda xilligaadi joogta mushri mushrikiintii makaa ka mida nabaa nuuxin nebiyullaahi nuux warkiisi iyo khabarkiisi iyo qisadiisi warkaas oo ahaa nebi nuux iyo qoomkiisii wixii dhex maray waa iyagii beeniyey warkaa ku dul akhri kuwaan hadda jooga watlu calayhim naba nuux nebi nuux baa laga bilaabaya rasuulkii koowaadoo dee nebiyullaahi aadam dabadeed ummadoo dhan loo soo diray oo muddadaa dheer u yeeray iyadoo xaqa ugu baaqayo o ku dhawaaqaya weeyaan watlu calayhim naba'a nuuxi id qaala liqowmi markuu u yidhi qoomkiisii id buu ka tegey id qaala liqowmihi markuu nebi nuux qoomkiisa u yidhi ugu war iyo qiso ah yaa qowmi qoomkaygiiow in kaana hadduu yahay kabura mid weynaaday calaykum idinka dushiinna maqoomii aniga nagaanshahayga iyo wa tadkiirii aniga xusuusintayda biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa aan idin xusuusinay fa cala allaahi tawakaltu ilaahay oo keliya un baan anigu tala saartay waxa weeye qoomkiisiba u dhawaaqo in kaana hadduu yahay kabura mid weynaaday kabura ay caduma in kaana hadduu yahay kabura mid weynaaday calaykum dushiinna ku weynaaday maqoomi ama kabura mid dhibay calaykum dushiinna bimacnaa shaqo maqaami aniga dhex joogga aan idin dhex joogo hadday dushiinna dhibtay hadday dushiinna ku weynaatay hadday idinla cuslaatay iyo watadkiirii aniga xusuusintayda aan idinka idin xusuusinaya biaayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa muddada dheer muqaamida waa maxay joogiddaan idin dhex joogo dee muddo dheer aan noolahay oo intaa xaqa idiin sheegayo taa hadday idin dhibtay cabsigelinta aan idin cabsigelinayo aayaadka ilaahay aan idiin sheegayo taa hadday dushiinna ku cuslaatay oo waxaa meesha kugu jira hadda aad go-aansateen inay aniga idishaan ama ay cayrisaan oo iqixisaan dhibaatadaas haddaad go-aansateen fa cala allaahi ilaahay oo keliya maan tawakaltu tala saartay isagaan cuskaday wey isagaan ku kalsoonaaday wey idinkana idiin aabayeeli maayo soo saab maaha idinkuna go-aan xun maydnaan qaadan fa ajmicuu jamciya go-aansada amrakum amarkiinna iyo wa shurakaa'akum wa maca shuraakaa'ikum shurakadiinnana lala qabo woodu waa maciyo fa ajmicuu amrakum amarkiinna jamciye go-aansada wa shurakaa'akum wadcuu shurakaa'akum shurakadiinnana u yeerta ama amrakum wa shurakaa'akum wa maca shurakaa'ikum shurakadiinna maceeda wax allaale waxaa dhagar iyo makri iyo samayn ka dhaan go-aansada oo sameeya markaa saas go-aansataanna umma intaa ka bacdi laa yakun yousan ahaanin amrukum idinka amarkiinu calaykum idinka dushiinna ummatan mid asturan oo qarsoon intaa go-aan go-aansateen in aniga dhibaato i yeeshaan wax hoose oo qarsoon ha ka dhiganine bayaan iyo toosu sheegay waxaasaan samaynaynaa dhahay wax saasaan kugu samaynaynaa dhahay umma laa yakun yousan ahaanin amrukum amarkiinu calaykum dushiinna ummatan yousan noqonin amarkiinna oo aniga aada rabtaan inaa ila soo qaabishaan mid qarsoon yousan noqonin mid makshuufoo faydan oo mashhuura ha ahaado geesnimo u sheega waxaa rabtaan inaad samaysaan umma saasaa loo isticmaalayaa hadda waxa weeye umma bimacnaa amran mubhaman arin qarsoon sida hadda markii bisha oo kale la arki waayo fain umma calaykum haddii laydinka asturo ama laydinka qariyo soomahayn umma amarkiinu mid qarsoon oo mubhama yousan noqon faajmicuu amrakum wa shurakaa'akum wa maca shurakaaikum uma laa yakun amrukum calaykum umma uma intaa ka bacdi uma qduu xukuma ilaya aniga iqdu ilay walaa tundiruuna hana ii kaadkaadinina wixii aad go-aansateen fuliye uma qduuda waxaa weeyaan waxaa go-aansateen bimacnaa anfiduu maa turiiduunahu waxaad doonaysaan fuliya oo aa go-aansateen hal daqiiqo walaa tundiruuna hana ii koranina ilbiriqsi ha isugunina wuxuusaa ugula hadlay wuxuu ugula hadlay baa layidhi licadamilmubaalaat sousan ugu aaba yeelayn ilaahayna ugu kalsoon yahayo go-aankiina qaata dhagartaa samayseen wixiinoo dhan bayaan u hadloo sheega ka bacdina fuliye hana ii kaadinina mar haddaa go-aansateen inaad balaayo samaysaan maxaa yeelay taa hore lagu soo sheegayoo fa calallaahi tawakaltu buu yidhi ilaahay oo keliya anugu tala saarto fa in tawallaytum haddaad jeensataan oo naseexadayda iyo xusuusintayda aa ka jeensataan oo aa qaadan weydaan diinka iyo tawxiidka famaa sa'altukum anugu idinma su'aalan idinka min ajrin wax ujra iyo afuro ah wax hoolaa idinma weydiiso oo markaa anugu arrintaa mas-uuliyaddeeda jeensiga aad jeensateen anugu sabab uma ahiyoo mid inta dunyo idin weydiisay iyo ujro aad sidaa uga caradheen oo dhahdeen waxba lagama qaadan karo oo lagama baran karoo xoolowna weydiinaya sidaas aa uga tagteen anigu maaha idinkaa iskiin yaa uga tegey oo laydin baadiyeynayaa mooyaane arrinkaas isaga ah mid aan anugu sabab ayoo aan ku leeyaha maaha ee waa idinka shaqinimadiinna lishaqaawatikum wa dalaalikum shaqinimadiinna iyo dhumitaankiinaa la jeensateene culays laydin saaray iyo dunyo la idin weydiiyey iyo ujro la idiin soo bandhigay maba jidhaba yaaniga xaggee wax ka qaadanaya ujradaydu xaggee jidhaa nebi nuux haddaan ahay bay ka dhigantah in ajriya maa ajriya aniga ajrigaygu ma ahaanin ilaa cala allaahi ilaahay mooye dee ilahay baa aniga shaqadaan ii diray shaqadaan marka ujradeeda iyo hawaabkeeda iyo ajarkeedana ilaahay xaggiiba ii jidhaa wa umirtu waxaa lay amray an akuuna inaan ahaado min almuslimiin kuwa muwaxidiintaa oo ilaahay waxida inaan mid ka mida ahaadana waa lay amray bal abiyadu waa isku wada war nabiyullaahi nuux taas buu mara maxay sameeyeen sidaas cajaa'ibka markuu ula hadlay fakadabuu way beeniyeen hu nabiyullaahi nuux bay beeniyeen fanajaynaa waanu badbaadinay baa ilaahay yidhi hu oo nabiyullaahi nuuxa iyo wamana waa badbaadinay macahu nebi nuuxun maciise ahaa filfulki baanu ku badbaadinay doonti fanajaynaahu nuux iyo waman ku cadaf damiirkaas duul macahu maciise la jirankiisa ah waa badbaadinay filfulki doonti doonti dhexdeed waxay ka dhigan tahay kuwii hore beenintiibay daa'imeen fakadabuuhu kuwa inta awal wax rumeeyey hadda beeniyey maaha fakadabuuhu bimacnaa waxa weeyaan waxay daa'imeen asaruu wastamaruu waxay sii daa'imeen beenintii nebi nuux kuwii hor iyo isagiina waa badbaadin wajacalnaahum waxaanu ka yeelnay hum kuwa aan badbaadinay oo aan doonta saarnay khalaa'ifa baan ka dhig kuwa khaliifyaal ah oo dhulka camira dhulka dega dadkaan nebi nuux beeniyey waa la haftaynayaayo waa la qarqinayaayo biyaa lagu maanshaynaya biyihiibaa dhanna dhib lasoo dhexmariyey oo kuwii nebi nuux beeniyey baa ku baaba'aya dhanna dheef baa lasoo dhexmariyadoo doontiibaa ku dul soconayso nebi nuux iyo kuwii raacaybaa biyihii dul sabaynayo doontoodii wata dhanna kuwaanay ka halaagayaan biyahani marka kuwaa doonta la saaray waxaan ka dhignay khalaa'ifa kuwa ka khaliif noqda kuwaa la baaba'shay wajacalnaahum khalaa'ifa wa aqraqnaa waa maanshaynay waa qarqinay waa haftaynay aladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayadkayga kuwii beeniyeen ilahi wuxuu yidhi biyahaasaanu ku baabi'nay duufaan baa dhacday duufaantiibaa baabi'isay ilaa dhulkana biyaha ka soo booday cirkana biyaha ka yimid faltaqa almaahu calaa amrin qad qudir waka xagga iyo xaggaa biyihiis kaga yimaada wahiya tajri bihim fii mawjin kaljibaal mawjado biyaa bay doontiisaa u dulsabaynaysa wanaadaa nuuxin ibnah nebi nuux baa markaa wiilkiisa u dhawaaq war wiilkaygiiyo haddii qisada waa qiso cajaaib waaba soo dhowdahay meeshay taasina ku qoran tahay waa foodayna kusoo haysaa soo muuqataa yaa buna yar kab macana war wiilkaygiiyo doonta nala soo raac warina keen wiilkii waaba diiday biyahan wuxuu yidhi waxaan rabaa saawi ilaa jabalin yacsimuni min almaay buur dheeroo biyahan aan ka koro baan u baahnay wuxuu arki jiray biir biyahoo aan buuraha tafin laakiin arrintu maanta sidii waaba ka duwanta meelna kuba badbaadi maya laa caasima alyowma min amri illaah ilaa man raxim waa qiso dheere meesheeda ha la gaaree ilaa markaas waxaala beynahum almawju soo mahay fa kaana min almuqraqiin mawjkii baaba kala dhex marayba isagiina halkaas ku halaagsamay wiilkaas fandur fiiri baa layidhi kayfa kaana soo ahaaday caaqibatulmundariina kuwii loo digay ciribtoodii say noqotay oo ku dambaysay wey iyo wixii ku dhacay gaaladii idinkuna haddii sidaasoo kale weeyo gaaladii baa loo digayaa wey war wixii kuwii saabiqiintii kuwii hore ku dhacay oo kale yaysan idinku dhicin uma intaa ka bacdi bacanaa waanu dirnay min bacdihina min nuux gadaashiisii rusulan hal rasuul ma aha waa rusul rusul baan dirnay ilaa qowmihim qowmamkoodii baanu dirnay dee yaa ka mida nebi nuux yaa ka dambeeyey rususha u kala dambeeyeen waa garanaysaa nebiyullaahi huud baa ka dambeeyey oo nebiyullaahi saalix baa ka dambeeyey oo nebiyullaahi luud baa ka dambeeyey oo nebiyullaahi ibraahim baa ka dambeeyey oo nebiyullaahi shucayb baa ka dambeeyey rusul baan dirnay fajaa-uuhum rusushaas waxay ula yimaadeen jaa-uu hum ummadahoodii bilbayinaati mucjizaad cadcad famaa kaanuu maysan ahaanin liyu'minuu kuwa rumeeyey bimaa kii kadabuu ay beeniyeen bihi maagaba min qabl horay horay waxay u beeniyeen dib kama rumayn beenintiibay daa'imeen wey famaa kaanuu liyu'minuu ama tafsiir kale waxaa weeye famaa kaanuu maysan ahaanin liyu'minuu kuwa rumaynaya bimaa kaab bimaa kadabuu bihi bisababi maa kadabuu ay beeniyeen bihi maaga min qabl beenintay horay ula yimaadeen darteed baytanna la rumayn waayeen iimaan gadaalka lama imaan beenintii iyo dembigii hore ay kasbadeen awgi kadaalika sidaas kuwaas aan qalbigooda u khatinay baanu nadbacu u khatinnaabaa ilaahay yidhi u daboolnaa calaa quluubi lmuctadiina kuwa muctadiinta qalbiyaashooda uma intaa ka bacdi bacanaa waxaan kaloo misna soo dirnay min bacdihim rusushaas dabadooda muusa iyo haaruun nebi muuse iyo nebi haaruun baa misna soo dirnay oo ambiyadaa hore huud iyo saalix iyo ibraahim iyo shucayb iyo luud iyo waxaa ka dambeeya nebiyullaahi muusa iyo haaruun yaa loo diray ilaa fircawna iyo wa mala-ihi baan u dirnay fircoon iyo kuwiisii mala ahaayoo mala-aasi waxa weeyaan waa kuwii ashraafu qowmihi ahaa qoomkiisii kuwii akhyaarta ahaa weeye iyagaa dee ilaa gaalada lafteeda kala sarsaraysee kuwa akhyaartay aan fiicnan naqaan maaha waxa weeye mala-aasi waa kuwa ilbuuxis kalehoo dadka miisaanka ku lahaa agtiisa ee ashraafta ka dhignaa ee ahlu sharafka oo kale agtiisa ka dhignaa kuwaasaan u dir fircoon iyo kuwaas biaayaatinaa baana la dirna labadaa nebi aayaadka yaga aayaad waa sagaalkii aayadood dee haddii loo diray ilaa fircawna wa mala-ihi aawa shacbweynihii shacbweynihii yaa loo diray fircoon iyo kuwii madaxdaa mala-u waa qoladuu la tashan jiray madaxdii dee ummadda dadka waaweyn baa hadalka loo soo mariyaayo iyana waa la leeyihi waa loo wada diray wey ummadda dadka madaxdaaba loola hadlaa ummad markii lala hadlayo soo mayna arag adduunka ilaa hadda waa iska sidaas waka kuwaasaa wax u dhahaa ama usoo qaada ama loola hadlaa ilaa fircawna mala-ihi biaayaatina sagaalkii aayadood ee nabiyullaahi muuse lala diray tisca aayaat bayinaat walaqad aataynaa muusa tisca aayaat bayinaat shan suurat lcaraaf baan kusoo qaaday faarsalnaa calayhim alduufaan waاljaraad wاlqumal wاldafaadic wاddam shan halkaasaan kusoo qaaday labana waa iska bayaan oo waa casaa muusa iyo yaddi gacantii nebi muuse sida kale u ekaanis iyo ushii nebi muuse cajaa'ibka ahayd waa toddoba midna halkaan aanba ku qaadanaynaa darsigan rabba nadmis calaa amwaalihim washdud calaa quluubihim halkaan baan ku qaadanaynaa midna hadde waa abaarihii lagu kacsho walaqad akhadnaa aala fircawn bisiniin soo ma ahayn siniinkii lagu qabtay fastakbaruu waa iskibriyeen wa kaanuu waxayna ahaadeen qowma mujrimiin qolo mujrimiin ayay ahaadeen falamaa jaaahum markuu iyaga u yimid alxaqu xaqi min cindinaa annaga agtanada qaaluu waxay dhaheen inna haada xaqii baa u yimid nebi muusaa u tegey aayaadkii lala soo diraa la tus xadgudub meeshay ka gaareen xaqii markuu u yimid waa rumayna ma dhihine qaaluu waxay af buuxa ku dhaheen inna haadaa kan aan noola timid la sixrun waa sixir sixirkaasoo mubiin iskaba cad qofna caad kagama rabna bay leeyihin inuu sixir yahay waxaan muusaa doonaya bay leeyihin maanta inuu nasixro oo waxaan noola yimid aayaadkii markii la tusay ilaa waxaan la hanuuninayn waa balaayo qofku hadduu dayeysan yahay ama dhumo xagga u socoto waa khalad inuusan kaa aqbalin baa laga yaabaa markaasaa waxay dhaheen waxaaba waxaa wadatid waa sixir waana sixir cad qaala muusa nebi muuse wuxuu yidhi ataquuluuna ma waxaad u leedihiin lilxaqi xaqi ma waxaad u leedihiin lamaa waktigii jaa'akum ou idin yimi ma waxaad xaqi markuu idin yimi u leedihiin maquulu qowlkii baa go-an hee inahu sixir war xaqu markuu idin yimid mayaa waxaad leedihiin waa sixir inahu sixirun mayaa leedihiin warsee wax idinka yihi istifhaam inkaari laba istifhaam baa meesha taal midka hore waa hamsadaas a ataquuluun midkii labaadna waa ka waa inkirid labaad buu misna samaynayaa wuxuu ku yidhi asixrun ma sixir baa haadaa kani war makan aan idinla imid baa sixir ah see wax idinka yihin waa istifhaam kaloo inkaaraya asixrun haadaa makanaa sixir ah sixir waa la yaqaan balaayada samaysaa taqaan ma waxaan meelna sixir kama shabaho asixrun haadaa war makanaa sixir ah waa istifhaam labaad walxaal laa yuflixu aysan liibaanin asaaxiru kuwa saaxiriinta aysan liibaanin ma najaxaan ma guulaystaan ma liibaanaan muraadgaf baa ku dhaca saaxir iska ilaali sharkooda allah naga kaafa waa balaayo waa aayaddaasa u taalla wax kastoo balaayadaa ku shaqaysata walaa yuflixu saaxiruun kuwa saaxiriinta ma liibaanayaan mana liibaanaan qaaluu waxay dhaheen aji'tanaa ma waxaa noola timid litalfitanaa inaad naga iisho camaa kii wajadnaa aan helnay calayhi dushiisa aabbaanaa aabbayaashaya ma waxaan aabbayaashaya ka soo gaarnay xiwaarkii iyo waxaa socda meesha wada hadalkii nebi muuse iyo qoladii dhex madhay ilaahay baa inoo sheegaya war ma waxaad doonaysaa wixii aan aabbayaashaya ka soo gaarnay inaan naga isho badanaa markii dadka baadilka ku taagan laga xujo helo bay waxyaalahan oo kale ku dhegaan oo soo deliishadaan war xaqa iyo tawxiidka iyo iimaanka iyo nebi moxamed raaca markii la yidhaahdo oo kale calayhi salatu slam gaaladii waagaa jidhay saasoo kaley lahaayeen kuwaana waa la mid waa xilligii nebi nebi nuux wey iyo nebi muuse wey iyo nebi haaruun awowayaal iyo aabbayaal diinkoodii inaad naga jeedisid miyaa noola timi oo watakuuna ay idiin ahaato lakumaa labadiinaan muuse iyo haaruuna alkibriyaau isi sarraysiinta iyo weynaanta iyo boqortooyada iyo madaxnimadu inay labadiina idiin ahaato yaa fil ardi dhulka meesha madaxnimaa raadinaysaa inaad dhulka xukuntaan baa rabtaan idinku qaadataan annagana aa waxyaalo kale noo sheeg sheegtaan ujeedkiinuna waxaa weeye inaad madaxnimada la wareegtaan ilaa meesha fircoon baa ka talinayoo joogay balaaya haysatay wa takuuna lakuma alkibriyaa fi lard wamaa naxnu anagu mana nihin afbuuxa lakumaa labadiinna bimu'miniina kuwa idin rumaynaya waxaa la timaadeen marna rumayn mayno wamaa naxnu jumladan ismiyada arag lakumaa bimu'miniin marna idiin rumayn mayno labadiina dhulka wa dadku hadday moodaan in dhulka laga qabsanayo ama madaxnimada iyo waxaas xamaasado kale iyo arrimo kalaa sii gelaya moogta saana isku qanciye darsigeenna intaasu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab